إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan waxaa sii kordhiyay khasaaraha ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud waxaa la isku mari la'yahay shirka muqdisho uga socda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ku dhowaad toban qarax oo khasaaro xooggan geystay ayaa ciidamada uganda waxaa lagula beegsaday shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk u tiilay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xaqiijinayso hufnaanta doorashooyinka maamulka la baxay somalilan xilli maamulkan uu warkaasi ku tilmaamay mid aan xaqiiqo ka tarjumaynin xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu hubka dhigis ku sameeyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada muqdisho kaasoo ay isku hayaan isbaarooyin yaala shabeellaha hoose degmada kurtunwaare ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo muqaadaraad kadib howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen ciidanka xisbada biyo la-aan ayaa ka jirta tuulo hoostagta degmada awdiinle ee gobolka baay iyadoona ay sii gurayaan waraha آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhan waxaa sii kordhiyay khasaare ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamin ah oo khasaare badan dhaliyey kaasoo maalintii shalay ka dhacay deegaanka wanin leh ee dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud tirada dhimashada ee weerarkaasi ayaa gaartay saddex iyo toban askari kuwaasoo sideed ka mid ah iyo meydadkooda iyo hubkooda laga cararay goobta dagaalka waxaana gacanta ku dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale tirada dhimashada ayaa iyadana maraysa lix iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka waxaa laisku mari la'yahay shirka muqdisho uga socda madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada maxamed sheekh ayaa faahfaahinaya waxaa weli magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka socda shirka ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada kaasoo la doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyey dhinacyada shirka ka qaybgalaya sida ay ku soo warramayaan ilo xog ogaal ah iyo warbaahinta qaar waxaa jira qodobo weli ay isku marila'san yihiin madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada taas oo ka hortaagan in shirka lasoo gebigebeeyo bayaan wadajir ahna laga soo saaro qodobka ugu adag ay dhinacyada isku marila'san yihiin ayaa la sheegay inuu yahay arrinta doorashada taas oo ay dowladda federaalka doonayso in muddo kordhin samaysato kadibna la sheego in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah taas oo aan hadda muuqan ifaalaheeda dowladda federaalkan aan u diyaarsanayn axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa diiday muddo kordhinta isagoona ku doodayay in loo baahan yahay in bisha noofembar ay maamul goboleedyadu qabsadaan doorashadooda qofkii ku soo baxaana kursiga sii haysto wuxuu axmed madoobe madaxweynaha maamulka isku magacaabay jubbaland ku dooday in haddii laga hadlayo doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda dalka soomaaliya loo baahan yahay in shirka ay kasoo qayb galaan maamulka puntland iyo s c khatumo maadaama uu jiro khilaaf adaga u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamulka isku magacaabay puntland waxaa jira kulan gaar ah oo habeenkii xalay madaxtooyada ku yeesheen xasan sheekh maxamuud xamse cabdi bare iyo axmed madoobe mana jiro wax natiijo ah oo kasoo baxay kulankaas waxaana suuragal ah inuu kusoo dhammaado shirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka fashil iyo natiijo la-aan ku dhowaad toban qarax oo khasaaro xooggan geystay ayaa ciidamada uganda waxaa lagula beegsaday shabeellaha hoose warkaasi war kale oo ku aadan haashim ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka ay weerar ku qaaday fariisin askarta shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ah ay ku leeyihiin deegaanka lamber lixdan welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilado qaraxyaha waxay la beegsadeen koloonka ka tirsan ciidamada shisheeye ee ku socdaa inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo lamber lixdan ugu yaraan sideed qarax oo kala duwan ayay ciidamadan la kulmeen waxaana jira khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo degtay goobta qaraxyada lagula beegsaday ciidamada shisheeye taas oo qaaday meydadka iyo dhaawacyada soo gaaray ciidamada qaraxyada lagu weeraray sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ahay dagaal ku qaadeen isbaaro ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u taalay deegaan u dhow magaalada afgooye isbaaradan ayay ciidamada dowladda federaalk ah u dhigteen tuulada adoon oo u surre oo u dhow magaalada afgooye waxaana markii uu dagaal ku bilowday halkaa isaga cararay ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay goobta ayaa halkaa ku furtay qore r b g ah iyo rasaastiisa oo ay ka carareen askarta dowladda federaalka dhanka gobolka galgaduudna faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay ciidamada dowladda federaalka ku qabsaday deegaanka waniin leh ee duleedka degmada ceeldheer tirada dhimashada askarta dowladda federaalka ayaa gaartay ugu yaraan saddex iyo toban askari oo siddeed ka mid ah ay meedadkooda ciidamada dowladda federaalka oo goobtii lagu dagaalamay uga carareen kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ciidamada dowladda federaalka waxaa dagaalkaas looga dhaawacay lix iyo labaatan askari dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xaqiijinayso hufnaanta doorashooyinka maamulka la baxay somalilan xilli maamulka uu warkaasi ku tilmaamay mid aan xaqiiqo ka tarjumaynin tafaasiil ku aadan warkaasi cabdiraxmaan bedre ayaa soo gudbinaya dhowaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiqi oo kelmad ka jeedinayay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda federaalk ay u guurgali doonto doorashooyin ka madax tilmay bishana soo aadan qaban doono maamulka la baxay somalilan fiqi ayaa muujiyey suuragalnimada in isdabamarin ay dhacdo markay dhacayso doorashada maamulka somalilan taasoo keeni karta inuu mar kale ku soo baxo hogaamiyaha maamulkaas ninka lagu magacaabo muuse biixi warkan ka soo baxay dowladda federaalka waxaa si kula looga jawaabay maamulka la baxay somalilan kaasoo sheegay in dowladda federaalka aanay wax awoodda ku lahayn deegaanada uu maamulkaasi ka taliyo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan ayaa lagu sheegay in sharci darro ay tahay warka ka soo baxay dowladda federaalka ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka somalilan dowladda federaalka ayuu war-saxaafadeedka maamulka somalilan ku tilmaamay mid ay hogaamiyaan koox yar oo ka tirsa masaaxo kooban oo ka mid ah soomaaliya halkaasna ay ka jirto xasilooni darro amni maamulka somalilan ayaa ku faanay inuu yahay maamul dimuqraadi ah oo hirgeliyey doorashooyin halka dowladda federaalkana uu sheegay inay tahay dowladdan awood lahayn uan marnaba qaban doorasho madax tilmoo qof iyo cod ah sida warka loo dhigay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ugu baaqay inuu kabdhigis ku sameeyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada muqdisho kaasoo isku hayaan isbaarooyin yeela shabeellaha hoose warkaasi waxaa ka waramaya zakariya cumar daahir amiin jeesow oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa isagoo ka hadlayay socdaal uu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareene ku yimid magaalada muqdisho ayaa wuxuu kula taliyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh inuu hubkadhigis ku sameeyo lafta gareen iyo askartiisa islamarkaana uusan u oggolaanin inuu sii hayo hoggaanka maamulka koonfur galbeed isagoo xusay haddii uu sidaasi samayn waayo xasan uu lafta gareen weerar ku soo qaadi doono dowladda federaalka waa sida uu hadalka u dhigaye isagoo intaa ku daray in markii horeba lafta gareen hoggaanka maamulkaasi loogu dhiibtay dana gaar ah islamarkaana ay soo dhammaadeen ujeeddooyinkii marka horeba loogu dhiibay hoggaanka maamulkaasi madaxweyne xasan ayaan rabaa keliya kalkalmidinayra madaxweynehu wixayd fashay fal wixayd fashay wala faatug cidba waxuu soo haysata male ninkeed dhul siisay ninkeed xoog xil xoog hadda lafta gareen isaga oo etoobiyaan taageersan ayuu kuu yimid asbixina ku haaya meesha xil ilaa waktigiisa kuu dhammaaday joogdhe ma bixi anu afduba waa joogaa madaxweyne maaha waktiga uu ka dhammaaday boqolaal ka mudanaa joogto waddankaas doorasho ha qabto ha loo qabto lafta garaanne shalayba danaan loo geysta meeshe dadka meesha waa ka baxday madaxweyne ha uu dirin haddaad xasan sheikhow saa samaynin waad lafta gareen hadda ka horna waa kaala teliyay dad badan oo sidaasoo kala waad lafta gareen intaas baxoo xagga ku laabto etoobiya waad deegnayso etoobiyan colaha ku hay adigana muxuu ahay siinka dheerowna kuu soo joogsanay warkaana ka soo yeeray xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee uu ku codsanayo in hubka dhigis lagu sameeyo askarta maamulka koonfur galbeed ee uu madaxda u yahay cabdicasiis lafta gareen ayaa waxa ay rumaysan yihiin in xildhibaankan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay isku hayaan isbaarooyin xadadhaaf ah oo qaybo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha hoose u yaala mas-uuliyiintan iska cambaareenaya warbaahinta degmada konturwaari ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo mukhaadaraad kadib howlgallo ay halkaasi ka sameeyeen ciidamada xisbada warbixintaasi waxaa eegaya cali aadan degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo muqaadaraad kadib markii howlgal halkaas ay ka sameeyeen ciidamada xisbada ee walaayadaasi dad badan ayaa isugu soo baxay fagaaro ku yaala degmada halkaas oo lagu gubayay waxyaabaha dhacay oo caafimaadka bulshada lidiga ku ah oo ay ka mid yihiin raashiinka dhacay iyo muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa aada u soo dhoweeyey howlgalka lagula dagaalamayo waxyaabaha lidiga ku ah caafimaadka bulshada wixii oo expire ama daawo ha aadeen ama raashiin ha aadeen labadaasaa ugu daran daawada xoola ha noqoto ama dadka ha noqdo waxaa la rabaa insha allahu tacaala wixii lagama manuucay oo expire ah caafimaad ahaan hata waa noo daran yihin ragga ganacsatada ah oo keenaya macnaha raashiinka ama daawada ay iska ilaaliyeen hadda ma tuhusanin qof ganacsi oo maanta kutuwaari jooga ama daawo ha gado ama raashiin ha gado qof hadda expire gadaayo ma jiro laakin yaa laydinku sirin markaad soo gadaysaan laftiina iska soo ilaaliya dadkayaga waa loo tashtay waad aragteenoo raashiinkii fiicnaana lala dagaalama waxyaalihii xumaa la keenaa sasantii abuurka waa arteen gaalo meeshay marayso new dagaal waxaa jira diina dagaal waxaa jira caafimaada dagaal waxaa jira hunguriga iyo ertaanka la cunaa dhaqaalaha jira dagaala waxaasoo dhan iyo mid maskaxdeed waa jira waxaana leenahay maskaxdiin ilaaliya caafimaadkiin ilaaliya oo ersaaqdiin xalaasha ilaaliya dhulalkiin ilaalsada wilaayada islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa dhaqangelisay xamladii irshaadul umma iyadoona degmada kuntuwaari ay ka mid noqotay meelaha sida rasmiga ah looga dhaqangeliyey xamlada warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan biyo la-aan ayaa ka jirta tuulo hoostagta degmada awdiin leh ee gobolka baay iyadoona ay sii gurayaan waraha sida warkaasi uu ku faahfaahinayo farxan cali cabdulaahi tuuladan oo lagu magacaabo busley oo hoos tagta deegaanka awdiinle ee gobolka baay ayaa waxaa la soo sheegayaa inay biyola'aani ka jirto waxaa dumay ceelashii biyaha iyagoo ay sii gurayaan warihii ay biyaha ka cabi jireen dadka deegaankan dhanka kalena kuwa ay biyaha yari ku jiraanna ay wasaqoobeen taas oo saamayn ku yeelan karta caafimaadka dadka waa kuwan bulshada ku nool halkaasi oo ka warbixinaya xaalka ay iminka ku sugan yihiin una reer busdeenna oomengna bimahaniindhow waranoo gureen umutun intuko ooman dad i duunyiko ooman rafaadsan dhulkaana eelaa leey godawayni gaanka godawayni dhulki hoba tumungiisu la goda araadi baakii dumaas waa riigin haynay hata godaw mal aragaw waxay kaloo sheegeen in marar badan ay isku dayeen inay ceelal qotaan balse aysan u suura gelin iyagoo tilmaamay inaysan awoodin qodashada celriigga waxay yidhaahdeen ini galanku godno iska daynaysanatunkanga siyeedni tirmadiroogi waa banuuba ilaahay dowlahayni hanshubuurema hoobabaka leedafani haddana may baan baahangnaa ini ee riigani niinqoda biima haniindhow biyoy haniindhow saddex saa landareere dhinaaw miidow kan galoh lanki hiraabti baawa bukooy haddii kale u mangnagadaw dad i duunyika kaoo mangna awdinle waxaa haysta ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku daaban etoobiyaanka waxaana dhibaato badan laga soo sheegayaa deegaanada kaabiga ku haya awdinle oo uu ka mid yahay deegaankan busley guud ahaan warkii alfurqaana dhegaystayaal waa nageyntaa